Qaar ka mid ah ardadii kaalimaha hore ka galay natiijadii imtixaankii maanta la shaaciyey imtixaankana ka sameeyey iskuullada hoose dhexe ee Bushra ee xerada Qaxootiga ee Xagardheer ayaa dareenkooda u muujiyey iskuulkan ka bogay waxaa waaye albushra primary resultigan keenana waxaa waaye three eight four alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baa mahad ku leh marka koowaad ilaah u mahad celinaya marka labaad waxaa mahad iska leh macallimiintii wax soo baray een, waalidkii oo qarashka soo bixiyey intaas oo i garab taagnaa alxamdulilah magacaygu waa axmed aarile cabdille Een, waxaan ka bogay iskuulka albushra academy waxaan helay saddex- 378 aad baa ugu faraxsanahay Een, waxaan uga mahad celinayaa macallimiinta intaas soo- igu soo garab taagneyd iyo waalidiinteeda intaas igu soo tiri tacbeelaysay dareenkeeda waad ka fiicnaa horta natiijadana waa u malaynayaa inaa inaa guul fiican keenaa waxaan weydiiyey rajadooda intaan natiijada lagu dhawaaqin iyo kadib markay heleen dhibcaha wanaagsan
intaan najiistadeelin dee yacni adi kastoo walwal buu jiray dee inuu waxaa dee, dhicitaana uu dhici karaa baastaana uu dhici karaa marka resultiga helana dee waan farxay alxamdulilah alxamdulilah een, intaan intaan natiijada soo bixin aad baa u yara cabsanayay xoogaa een, khudbadda iyo waxa waa la socday kadibna markaan resultiga helay aad baan ugu farxay maasha allah alxamdulilah
qaar ka mid a waalidka dhalay ardada kaalimaha hore galay ayaa dareenkooda farxadeed u muujiyey Een, rajo fiicanaan ka dareemay kulleyba insha allah haddii la yidhaahdo Een, wuu unageey ee, sanadkan uu baasay wuxuuna keenay saddex boqol konton iyo saddex marka kulleyba waalid ahaan waan ku faraxsana aad iyo aad iyo aad aan ugu dadaalay een, subaxdii kale hitaankii in aan subaxdii jiifka aan ka jafo oo aan iskuulka aado marka agga iskuulka taagana macallimiinta inaan waco aya ninkii ma imaado inaan yidhaahdo dadaal fara badan aan ka bixiyay insha allah maamulaha iskuulka hoose dhexe ee bushra macalin salemaan cumar ayaa soo dhoweeyey ardada dhibcaha wanaagsan ka keenay iskuulkiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay natiijadii soo baxday Eh, bushra schoolis oo ka kooban qaybta primarida ka kooban afar school eh, bushra academy eh, faafi academy khayraat ixsaan academy Eh, intaasaa inoo samaysay Eh, guud ahaan boqol iyo lixdan arday bay ahaayeen Eh, ilaa gabdhaha waxay dhamay lixdan iyo shan gabdhood ayaa imtixaanka inoo fadhiistay sanadkan markii wiilasha laga saaro Eh, tiradaas oo aada u badan baa imtixaanka inoo gashay alxamdulilah Eh, natiijadii dhammaan caruurta sameeyey sanadkan way u soo wada baxday Eh, wax dhacayna ma jirin si fiican bayna u baaseen alxamdulilah aad baan ugu faraxsanahay wuxuu sheegay inay sanadkii hore ka fiicnaayeen balse aysan jirin arday dhacday ama helay dhibcaha waay Eh, sanadkan iyo sanadka hore isku mid maa sanadka hore ka fiicnaa xagga natiijooyinka guud ahaan wadanka waxaa yeelay afar boqol labaatan iyo sideed baa hadda la la shaaciyey inuu u horreeyey eh, ardayga ugu horreeyey uu ahaa marka laakiin sanadka hore ka saraa la haystay ardada afar boqol arday aad u fara badan baa haystay Eh, annaga ahaan hataa intan waa ka sarreeyna sanadka hore Eh, northeastern ahaan eh, maasha allah eh, sanadka hore aad baan u fiicnayn laakiin hadda waxaa moodaa eh, hataa wasiir khudbadiisi wuxuu kusoo qaatay mandheera oo kale eh, wadamada maaragta gobolada eh, iyo kawntiyada aada u hoos maray inay yihiin uu ka dhawaajiyey maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa handhadhaab